in cid kasta waxay diyaar u tahay in ay caawiso waxyaalaha ka dhacaya adduunka sida mataqaanaa masiibooyinka oo kaleeto sida biyaha oo kale dabka oo kale bulkaanaha oo kale marka waxaa jira ururo fara badan oo adduunka jooga laakiin waxay u baahan yihiin in lala xiriiro haddii lala xiriiro kuwa waxay ku caawinayaan daawada kuwa waxay ka caawinayaan guryeynta teendooyinka oo kaleeto kuwa waxay ka caawinayaan maxuu dhahaa quudka ama nolosha wuxuu ku nool yahay marka qalabka bay u baahan yihiin inay wax ku habeystaan ay ku sugsadaan ama dharka ay qaataan
waa gartay waxaasoo dhan waxay u bahan lakiin in lala xariyo dowladda ku haleeyo waa waxay ku noqonaysaa bay waqti dheer sii qaadanayeen marka waxaa ka fudud waxaa ka fudud in jaridooyinka adduunka ka soo baxo iyo idaacadaha adduunka la wargeliyo si ay u gudbiyaan maswirada loo diro oo loo arko adduunka dhanto ugu soo gurba waxaa ka mid ah mataqaana ururada dadban baa jiro ridka rooskaa jiro soostaa jirto waxaasoo dhan waxaa wax diyaar u ah dhibaatooyinka adduunka ka dhacay inay marka waxaa jiro ururo ay leeyihiin ama jaaliyadada ay leeyihiin dadka soomaalida ah ee adduunka daafi soo dhan ku yaala dowladaha marka aan kasoo qabano america ilaa australia oo kaleeto marka dadkaas ma aha dad hal gobol keliya ka yimid ama hal maamul ka yimid soomaaliya ama hal magaalo waa soomaaliya o dhan dad ka yimid marka dhibaatadana marba meel bay ka dhacdaa marka meel waxaa loo baahan yahay soomaali ahaan soomaalinimo ahaan in layska kaashado laakiin dadka reer hirshabeelle hadday ayaga u kicin oo dibadda joogaan magaalo kasta joogaan hadday ayaga kicin ee dadka jaanideedu ku casuumin ee dhibaatada jirta u sheegin qof gurigood inuu ugu yimaado kaalmo ku siinayo ma jiro marka waxaa loo baahan yahay dadkaas inay kaacaan dadkaas misalan maanta dhibaatada waxay haysataa hirshabeelle misalan ayaan markii ay haysatay bari oo kaleento dowladda u kacday ururada adduunka u kaceen jaariyada u kaceen laakiin dadkoodana way shaqaynayeen guryahay garaacayeen irdaha guryaha dadka dad soomaaliya dhibaato haystaa waxaa ku caawin karta ku caawi xataa shaati soo dhiib waa u diray marka dadka isticmaalin dadka dadka isticmaalayn oo guriga iska buuxo in loo aruuriyo kontaroor lagu shubaa loo qaadayo dad waxay bixinayeen maxaa la yidhaahaa lacag bay dhiibayeen dad waxay wax ka weydiinayeen wasaaradaha caafimaadka bay ka weydiinayeen mataqaana kaalmo daawo inay u diraan meeshaas marka daawooyinkii wixii la siiyo waxay aruursanayeen lacagta transportooyinka ay ku kororayeen kontaroorkaas daawada oo meeshaas tegaya marka waxay u baahan yihiin in dadku koco la helo marka aniga waxaan la hadlay nin saaxiibkayga ah oo macruuf ah oo jaaliyad weyn leh oo mas-uulka ah oo adduunka daafehoodana ay isku xiran yihiin marka waa dad waan reer shabeelle waa dad reer shabeelle reer shabeelle waxaa la yidhaha warmacad marka aniga ninka madaxda ee ma la hadlin laakiin nin kamid ee baan la hadlay waxaan ku yidhi waa reer waxaad tihiin reer hirshabeelle baad tihiin jaaliyadiina way fiican tahay adduunka meel kastay taagan tahay idinka casuuma jaaliyadaha kaleeto ee soomaaliya sida puntland iyo somaliland ala jubbaland iyo banaadir iyo kulli idinka casuuma shiriya u sheega wixii aad ka heli kartiin wuxuu horta awood ugu weyn waxa waaye dowladda inay ay u istaagto dowladaha iyo united nationka iyo ururada iyo eu-da macnaha united european united inay africa united meelahaas inay gashay ila hadashay jaamacadda carabta iyo dowladda inay gasho oka dowladda waa waa dowlad waxay leedahay qabab ay u shaqayso waqti dheer bay qaadanaysaa inta bay qaadanaysaa laakin waxaa ka fudud qof kasta wuxuu dhiibi kara min toban dollar hadday dhiibaan dadka soomaalida oo adduunka dhan ku nool way kaafinaysaa meesha dadkaas hataa haddaan loo sameyn loo ay samayn karin inay kanaalo jeexaan ay biyo xarin sameey ay sameeyaan haddii ay kari karin lacagtooda ay gaareen waxay kari kartaa in ay u helaan teendooyinkii ay tegi lahaayeen meelgaalaan ee biyaha ay ka baxayaan meesha ama wixii ay cuni lahaayeen ama daawooyinkii wax loogu sameyn lahay sidii daawada malaariyadoo kalentood waa meelaha biyaha weda ugu badan saas daraaddeed wax aada u fudud intaasay ka bixi karayaan marka wixii waxaa loo baahan yahay sidii jubbaland puntland oo kale ay samaynayso kalaa loo baahan yahay puntland irdaha dadka ugu garaacayeen jaaliyadooda marka waa in jaaliyadda hirshabeelle waa inay istaagtaa waa inay iswacyi gelisaa waa inay xiriir weyn tubsaa adduunyada dhan ay la xiriirtaa waxaa jira dad oo calaaqaad iyo xiriiro fara badan la leh isbitaallo waaweyn oo iyo oo fara badan dadaa jira xataa ku jiro baarlamaanada locaalka ah ee wadamadaas kamid ah marka waa hawsha waa way fududaanaysaa haddii taas wax wax loo dowladdana waa inay ka fiirsato biyaha sanadkan sida ay naqdeen sanadka dambo waa inuu u jeexdaa biyaxireen u subisaa ama kanaalo biyaha meesha ka qaada meelaha looga baahan yahay gaarsiin inay gaarso idan waa wax waajib ku ah maanta waxaan ka xumahay inay jirin dowlad oo adduunya laga ictiraafsan yahay in ay jirto dowladdii way dhacday dowladdii kalena doorashadeedii lama gaarin marka wixii meeshaasna waxbaa ka qasa marka waa iska howl adag waay laakiin waxaan ilaahay ka rajayaynaa in dowlad nidaamsan oo loo idmado inay howlahaas gasho adduunyada garab taagan inay soo baxdo laakiin qof kastoo soomaaliya wuxuu ku fiican yahay waxaa aad ugu fiican yahay waxa weeyaan in uu hawsha mas-uul loo loo doortay loo idmaday inuu sidii dadka u idmaday dastuurkooda uu dhigaayo inay ku socdaan ay ku wadaan haddii kale waxaa imaanayo wakti ku dhexdhaxdo waa tahay jaaliyadiinan hadda sweden maxaa qorshe ah oo aad ka leedihiin arrimahan caawinta dadkan dhaxanta iyo qabowga ay ku saameeyeen magaalada jowhar iyo tuulooyinka hoostaga oo u baahan in gurmad deg degaale la gaaro
waxaa la hadlay gadoomiyahan ku sheegayo oo jaaliyad ku taallo sweden ka mas-uula waxaa idhi wixii laga qaban lahay waxa yidhi waan gelaynaa waan arkaynaa marka howl waana la xiriiraa weli waa sii controla inaan ogaado say